wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa galabta gaadhay degmada qandala ee gobolka bari oo dhowaan ciidamada puntland ay kala wareegeen maleeshiya sheegatay inay ka tirsan yihiin ururka daacish ee ka taliya qeybo ka mid a dalalka ciraaq iyo suuriya madaxweynaha puntland ayaa socdaal dhinaca badda oo qaatay saddex saacadood ku tegay magaaladaas si uu u soo eego xaaladda magaalada kulana la yeeshay saraakiisha ciidamada wariyaheenna faadimo yaasiin jaamac oo ka mid a koox wariyaal oo magaalada tegey ayaa waraysatay madaxweyne gaas
doorashada ula xiriirta kuurgalid xaaladda dhabta ah ee magaaladan magaaladan waa magaalo qadiimi ah waa magaalo taariikhi ah waa magaalo ku dheer puntland magaaladan waxaa nasiib darro qabsaday mar aan fogeyn nimanka la yahda daacish shirwadayaasha ah aada u halaag oo halakeeyay dadka meeshaan deganaa aada u dhibaateeyey dadkuna dhib badan kala kulmeen waa laga xoreeyey ciidamada geesiyaasha puntland ayaa ka xoreeyey wax la qabdilay iyo wax la qabto iyo wax hadda fakaday oo meelahaas u cararay weeye marka dadka in loo yimaado oo la ogaado baahiyahooda iyo dhibtii gaartay wayu muhiimadda ugu weynaan hadda magaalada magaalada dagaal kama dhicin marka laga reebo meel konton iyo saddex kilomitr ay jirta dad kamida lamiyinkana lama qaban marka xagee baad isleedahay iminka uu kusugan yahay madaxweyne magaalada waa la qabtay islaamiyiin badan waa la qabtay waa haynaa qaar issoo dhiibay iyo qaar la qabtay intaba waa ay jiraan magaalada dabcan de markii ay arkeen inaysan kudeegjoogi karin oysan haysan karin ayay ka baxeen oo ka carareen laakiin meelahan ka dheereen magaalada ayaa dagaalla ka dhaceen dadba qaar badan ayadaha lagu laayay hub iyo saanad iyo raashin iyo qalab kale iyo agab kale ay markii horeba in badan oo kamida ka ballanqaysteen magaalada ayaa laga soo qabtay iyo gawaari dadkii meesha yimido waad aragtay saxaafada ayaa loo soo bandhigay wixii laga qabtay iyo qaabkii ciidamada ay u shaqeeyeen laakiin waxa ugu weyn waxa weeye magaalada markay yimaadeen ninkaan dib dib badan bay geysteen galabta maanta waxaan soo maray magaalada magaalada maantaan soo maray magaalada qaybo badan oo kamida waxaa soo maray m c h k magaalada caafimaadka oo ay daawadii ay burburiyeen talaagadii ay xabad la dhaceen solarkii saaraa oo nalka ay xabadeeyeen oo ay baabi'iyeen nimankaa marka niman dib iyo un dhibaato inay geystaan mooye wanaa wax wanaag inaba aan lagu arag weye meelo kaloo badan oo kale waa ay bilalaqaysteen stationkii booliiska aan tagay meel waad aragtay oo adnaabadii kala baxeen oo ay burburiyeen marka dhibtaas badan ayay magaalada u geysteen dadku ayay ka kaxay dad badan way dhibaateeyeen marka in la ogaado magaalada dib loogu soo laabto dadka dib loo soo celiyo iskuuladii iyo caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo dib loo furo dadkii nolosha caadiga ahayd magaalada ay kusoo ay kusoo laabato madaxweyne magaalada waxaa muuqata miradii ganacsiga iyo guryihii deegaankaba in lagu soo noqday laakiin koobihii waxbarashada iyo caafimaadka ayaa maqan marka maxaa idinka qorsheysa waa waajib waana siinay amar wasaaradda waxbarashada iyo caafimaadku iyo qeybihii kale ee arrimaha bulshada iyo amnigaba in ay magaalada yimaadaan magaalada ciidan baa joogi doona ciidan kale oo rijaana badda ayaa ina soo degi doona magaalada waxaa rabnaa magaalo istraatijiga weeye magaalada ugu khayr meelaha ugu khayraadka badan dadkay ka mid tahay oo dee kalluunka ugu badan ee puntland meelaha uu kasoo baxo ayay ka mid tahay magaalo wax soo saar fiican le weeye magaalo ganacsi oo dadkeedu ay xadaalad fiican leeyihiin weeye waxaa rabnaa intaas oo dhan magaalada in looga faa'iideeyo oo magaalada magaalo nolol leh ay noqoto amnina ah insha allah madaxweyne ugu dambeyntii magaalada boosaas wax ka dhacay dilal agaasimii madaxtooyada taliya ku-xigeenka ciidanka xeraaliyii guud dadkii falkaa ka dambeeyay ciidamada booliiskana ammaanku gacantana kusoo dhigay rajooyin badan ayaa hadda mar raba inaan ka warramo ka hordhaco arrintan markaan u sheego waxa weeye magaa boosaas magaalo amni ah weeye waxaa adduunka meelaha kale oo hadda aanu aan soo aragnay ka dhaca kama dhacan sababta loo qariibsanayo oo dadka oga yaabaya waxay magaalo amnigeed wax yar ka dhacaan dabca dadku waxay leeyihiin waxbaa dhacay laakiin magaalo maalba qarax ka dhacayo ama dil ka dhacayo ama shibal ka dhacayo dee lagama hadlo waxa boosaas amni weeye ciidamaduna waa shaqaynayaan hawsha iyadaana waxaa rajaynaya in lagu guuleysan doono inaan ka hor dhacada ma rabo laakiin si fiican baan leenahay dadkii dhibtaa geystay in lasoo qabto amniga maxkamada la kor keeno waajibaadka un la mariyo insha allah ugu dambeyntii waxaad sheegtay in islaamiyiinta meelo ka baxsan markii magaalada qandalo la qabtay uu dagaal ku dhex maray ciidamada puntland puntland ma ka baxeen mise imika way joogaan oo meelo way ku harsan yihiin horta ereyga islaamiyiin yaanan odhanin nimankaani waa hadday usoo dhawaadaan khawaarijiin weeye waa dad aan islaamnimo shaqo ku lahayn weeye dib islaamna u taagan dad inay gowracaan dad inay laayaan dad inay dhibaateeyaan dadka magaalada biyihii ka gooyey oo absejadiy rastay oo ama gubay ama yani saas u burlaqaystay nolol aan cidna u ogolayn weeye marka islaamnimo diinteeda islaamka magac xun ayay usoo jiideen mooyaane wax wanaagoo ay sameeyeen ma jirto wax khayraadabo ay ummadda uleeyihiinna ma jirto loo wararsan weeye ilaahay waxaan ka rajeynaya inuu soo hanuuniyo oo wanaagga tuso marka in badan oo ka midan waa dhibat waa la socotaa qaarna waa la qabtay qaarna waa isdhiibeen baabada way soo dhiibaan in badan oo ka mid hadda ilaa tobanigana maranaya inta isdhiibtay in badan oo kamida waan rajeynaynaa inay isu soo dhiibaan oo ciidamada soo galaan marka nimankaasi niman sii joogi doona puntland ama kusii noolaan doona ma noqon doona insha allah kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha puntland cabdiweli cali gaas oo u warramay wariyaha v o e da iyagoo labadoodaba ku sugnaa magaalada qandala ee gobolka bari